Hay'adda Hon Revulsion ayaa magaalada Qardho tababar ugu soo xirtay boqol arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaas oo ka faa'iideystay mashruuca UP Shifty, waxaana ardaydan barteen xirfadaha gacanta sida cunto karinta elektarooniga, harqaanka, iyo cilaan saarka. Maxamed Siciid xiriiryaha mashruuca UP Shifty ee Puntland ayaa ka waramaya waxyaabaha la baray ardadan.
dadaalkii aan soo wadnay lixda bilood waxayna ku timid ka go'naantiinna iyo dadaalkii aad geliseen inaad meeshaan kala baxdaan cilmi midho dhala oo naftiinna iyo bulshadaydinku hareeraysan aad ku anfacdaan Een, brograamka abshiftiga een, wuxuu taageeraa dhallinyarada soomaaliyeed hadda wuxuu ka socdaa soomaaliya een, saddex eeriyo gobolka banaadir somalilan iyo puntland Een, brograamkan hadafka laga lahaa wuxuu ahaa in maadaama bulsho walba dhallinyaradeedu ay tahay enerjiga ugu badan ee haystaan in iyaga laga caawiyo siday u noqon lahaayeen isbeddel sameeyayaasha bulshada Een, kana qayb qaata xal u helidda dhibaatooyinka bulsho iyo kuwa deegaan iyo guud ahaan waxyaabaha haysta dadkeenna qaybtood ay adduunka la wadaagaan qaybna ay gaarka inoo tahay innaga Een, waxaan ku faraxsanahay maanta inaad joogtaan heer aad dadaal ku biirin kartaan xal u helidda dhibaatooyinkaas oo ay ugu horeeyaan een, shaqola'aanta ay ugu horeeyaan isbeddelka cimilada ay ugu horeeyaan een, dhibaatooyin kale ee ee bulsho ayn haysta soomaali haddaynu nahay maamulaha dugsiga farsamada gacanta Shiibo Jimcaale Cali Geesi ayaa ardada hadalla dardaaran u soo jeediyay.
qof walba wixii la siiyey inuu imaansado laakiin cilmigii baa baratay waxa kan lagu siiyey keliya kuguma filla waa kickstar waa wax lagugu bilaabayo adiga oo raba inaad shaqada ku bilowda ee wax baahidaada la dhammaystiri karo maaha ardada aada eh, maalintii waxaa isdiiwaangeliyey afar wasaaradood baa ka wada qeyqaatay oo mashruucan wasaaradda haweenka wasaaradda cadaaladda wasaaradda shaqadii shaqaalaha iyo wasaaradda maamulka degmada haanaha degmada Eh, annagaa waagii hore soo xuli jirnay laakiin haddeer iyagaa soo xulay arrin dowladdu ay faraha kula jidha bay ahayd Eh, oo broses kale oo aan annaga naga weyn bay soo madhay Eh, marka dowladdaa soo diyaar dhibaato badan baa ka qabsatay ilaa laba kun oo qof baa u yimi isdiiwaangeliyey iga ruuxooda dhib bay kala kulmeen eed badan bay kala kulmeen laakiin intii alla u calfay baa qaadatay Eh, dadka ma aysan wada siin jirin Eh, barnaamij gaar oo kale hadduu jiro bisna waxaan dhihi lahaa insha allahu magaalada uga faa'iidayo home fishing qardho ilaah idinka sinay mar labaad hesho barnaamij gaar oo kale haddii la helaayo sababta markii ugu horreysay waaye Xirfadaha farsamada gacanta ee dhalinyarada la baray ayaa kaalin ka qaadan doona inay shaqaystaan dhalinyarada si aysan ugu fikirin tahriib.